Guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ah Duqa magaalada muqdisho Dr xasan maxamed xuseen muungaab ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha warta siyaale ee degmada hodan taasi oo ah warta ugu weyn caasimada isla markaana biiqabad u ah ilaa toddoba degmo oo ka tirsan magaalada munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda mudane maxamed axmed diiriye yabo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud mudane cabdimajid daahir aadan gudoomiyaha degmada hodan mudane cali faahle iyo agaasimayaal ka tirsan maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir Dr xasan maxamed xuseen muungaab ayaa sheegay in iyadoo laga faa'iideysanayo mashruuca nagaad ay dowladdu u suurto gashay dhagax dhigga dhismaha warta siyaale halkan waxaan ku dhagax dhignay sida aad maqlayseen ama aad arkaysaanba mashruuc lagu dayactirayo warta biyaha ee siigaale ee degmada hodan mashruucan wuxuu ka kooban yahay warta in la faarabixiyo marka hore oo wax alla wixii qashin ah laga saaro si wanaagsan loo faarabixiyo la qodo dabadeedna derbi lagu wareejiyo kadibna markii derbi lagu wareejiyo kadib bam lagu rakibo oo hadhow biyaha looga saaro biyahaasna kadib meelihii loogu talagalay tubooyinkii loogu talagalay la marsiiyo sida la sheegay wartan waxay maaragtay kafargaraysaa ugu yaraan toddoba degmo ayay maaragtay biyaha ka soo hoobto ayaa halkan ku soo aruuro dhibaatooyin fara badan iyo cabasho badan ayaa ka imaatay bulshada degmooyinkan gaar ahaan deegaankan degmadan oo runtii dhibaatooyin fara badan ku qabay mararka qaarkoodna biyaha intay tallaabaan dadkii xaafadaha ugu tegaayeen bacdimaa wartii aynan dayactir iyo faarabixin aynan helin muddo dhowr sano ah maanta alxamdulilah ilahay fadligiis dowladda hoosee xamar waxay ku guulaysatay iyadoo maaragtay meel marinaysa mashruuca nagaad in wartaan shaqadaas intaa la eg laga qabto warta siigaalaya ee degmada hodan iyo meelo kale oo ka mida magaalada muqdisho oo biyaha ay buux dhaafaan ayaa xilliyada roobabka sameeyey fatahaado galaafta naf iyo maalba